halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa galab sabtiya waana lix iyo tobanka bisha februari sannadka laba kun iyo sagaal iyo tobanka haatan saacadda afrikada bari waa afartii galabnimo waxaana dhegaystayaal ay nagala socotaan mowjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo weliba bogga v o a somali com iyo weliba efemyada qaar ka mid a magaalooyinka geeska afrika idaacadda galabtana waxaa halkan si wada jira idinkala socotiin doonaa sahar ciidan nuuriya anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeeda waxaa ka mid a baarlamaanka puntland oo ansixiyey golaha cusub ee wasiirada puntland maasha allah saddex iyo lixdankii mudane ee fadhiyeyda way ansixiyeen golaha xukuumadda ee cusub looma kala hadhin waxaan insha allahu wasiirada xusuusinayaa marti baad ahaydeen waa laydin soogo si fiican baa laydiin soogay
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan taliyayaasha ciidamada amisom oo shir ay maalmahan magaalada muqdisho ku lahaayeen kaga dhawaaqay howlgallo iyo dagaalka dhana al-shabaab oo loogu gogol xaarayo qorshaha ku wareejinta amniga ciidamada soomaaliya marka ay amisom ka baxdo soomaaliya sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijyadii dhacdooyinka toddobaadka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese warkii dunida dadweynaha ku nool dalka nigeriya ayaa saaka ku waabariistay war cusub oo ka soo baxay guddiga doorashooyinka dalka nigeriya oo shaaca ka qaaday in doorashada madaxtinimada dib loo dhigay ilaa toddobaadka dambe warkan ayaa ku soo beegmay saacado yar uun ka hor intii aanay furmiin goobaha codbixintu tallaabadan ayaa la yaab ku noqotay dadweynaha waddankaasi ay isku diyaarinayeen inay codkooda dhiibtaan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka dalka nigeria maxamuud yakubo ayaa warbaahinta u sheegay in go-aankani uu ahaa mid aad ugu adkaa qaadashadiisu balse ay lagama maarmaan noqotay in dib loo dhigo doorashada si loo helo doorasho xor iyo xalaal ah oo si habsamiya u qabsoonta warbaahinta gudaha ee dalkaasi ayaa tebinaysa in qalabkii doorashada aan la geenin dhammaan goobaha laga codaynayay ee dalka oo dhan wararka qaarna waxay sheegayaan in qaar ka mida warqadihii lagu codaynayay iyo sanduuqyadii lagu ridayay warqadahaasi la waayey
dagaalyahanadii u dambeeyey ee ka tirsana kooxda la baxday dowladda islaamka ayaa lagu hareereeyey magaalo yar oo daris la ah magaalada bariga dalka suuriya ku taalla ee baaguus qiimeyn uu sameeyey maanta taliyaha ciidamada dimuqraadiga suuriya ama dimuqraadiyadda suuriya ee maraykanka uu bari taaro ayaa timi xilli ay yaraadeen islamarkaana uu dagaalku ku adkaaday dagaalyahanada is wakhti yar oo koobana gudahooda waxa aanu ku fidin doonaa sirdoon wanaagsan iyo weliba militari si aan u soo afjarno daacish ayaa yidhi taliyaha ciidamadaasi oo magacooda loo soo gaabiyo s d f oo lagu magacaabo jiafrat waxaana uu sheegay in xilli haatan ay dagaalyahanadaasi halkaasi ku dagaalamayaan uu dagaalkani noqonaya kii ugu dambeeyey xilli uu warfidyaenada kula hadlayey bannaanka magaalada baagos madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay xaalad deg dega oo la geliyey qaranka maraykanka si uu uga maarmo in kongareesku ay ansixiyeen qadarka lacagta balaayiinta dollara ee uu doonayo in lagu dhiso derbiga lagu xidhayo xadka maraykanka iyo mexico u dhexeeya madaxweyne trump oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in xaalad cakiran ay ka jirto xadka maraykanka iyo mexico in lala tacaalaana ay lama huraan tahay madaxweyne trump waxaa kaloo intaasi raaciyey in marar hore ay madaxweynayaashii isaga ka horreeyey ay xaalado deg deg ah geliyeen dalka isaguna uu taasi ka fursan waayey inuu tallaabadaasi qaado mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ka soo jeeda ayaa si aado uga hor yimid go-aanka madaxweyne trump waxaanay ku eedeeyeen inuu abuurayo xaalad cakiran oo aan meesha oolin in ka badan laba boqol oo tan oo gargaar bani aadamnimo ah oo maraykanku ugu talagalay dalka venezuela ayaa lagu wadaa inay maanta gaadho xadka dalkaasi uu la wadaago waddanka colombiya gargaarka ayaa la gaarsiin doonaa magaalada kokuta ee dalka colombiya oo ay markii horeba sii yaaleen qaybo ka mida gargaar isugu jira cunno iyo daawooyin gargaarkan ayaa halkaasi la geeyey kadib markii uu dalbaday hogaamiyaha mucaaridka dalka venezuela juan guedo si loo daboolo cunto yaraanta iyo weliba adeegyada kale muhiimka ah ee ay saameeyeen dhibaatada dhaqaale ee halkaasi ka jirta
galab wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa ay halkaaad wararkaasi kala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington haatana puntland golaha cusub ee wasiirada puntland ayaa maanta golaha wakiiladu ay ansixiyeen golahaasi oo uu dhowaan soo dhisay madaxweynaha maamul goboleedka puntland siciid cabdilaahi deni waxaa kale oo baarlamaanku maanta ansixiyey qorshe siyaasadeedka madaxweynaha uu baarlamaanka ka hor akhriyey warbixintaasi oo faahfaahsan waxaa garowe nooga soo diray wariyaha v o eda nuux muuse birjeeb
golaha baarlamanka oo maanta ay soo xaadireen lixdan iyo saddex xildhibaan ayaa la horkeenay inta badan golaha xukuumadda cusub ee uu dhowaan soo magacaabay madaxweynaha puntland marka laga reebo wasiirka waxbarashada oo la magacaabay isagoo dalkan joogeen wasiirada cusub ayaa baarlamanka ka hor akhriyey taariikh nololeedkooda oo ay ku jiraan herarkooda waxbarasho iyo khibradahoodii shaqo ee hore waxaan gelaynaa ansixintii golaha wasiirada ay noo fadhiyeen martida inoo ah insha allahu waana bilaabaynaa bismi illah yaa qaba in la ansixiyo ama codka kalsoonida la siiyo golaha xukuumadda ee madaxweyne siciid cabdillaahi deni iyo madaxweyne axmed cilin cismaan ay soo dhiseen oo maanta horteena fadhiya oo ka kooban toddobiiyo afartan mudane
dhammaan lixdan iyo saddexda xildhibaan ayaa cod gacantaagahay ku ansixiyey kadib markii ay dhegaysteen khudbadaha wasiirada waxaana go-aanka ku dhawaaqay guddoomiyaha baarlamanka cabdixakiin maxamed axmed dhooba daareed maasha allah saddex iyo lixdankii mudane ee fadhiyeyda way ansixiyeen golaha xukuumadda ee cusub looma kala hadhin aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa golaha wakiilada waxaan insha allahu wasiirada xusuusinayaa marti baad ahaydeen waa laydin soogo si fiican baa laydin soogay
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa baarlamanka ka hor sheegay in soo xulista wasiirada cusub uu geliyo wakhti badan runtii marxaladii aan doorashada ku jiray oo laba sano kambeyn ku jira waxaa iga cuslay bishii aan soo xulayo golaha wakiilawasiirada waxay ahayd arrin aad u adag inaan iswaafajiyo kelmadeydii saldhigga u ahayd doorashada oo ahayd tageynta iyo inaan soo dhiso xukuumad kooban iyo baahida loo qabo in golaha wasiirada laga mid noqdo aad bay u adkayd in lays waafajiyo arrintaas waxaa kaloo aada u adkaa si aan tayadaas uga miro dhaliyo inaan isla helo wasiirka ama wasiir ku-xigeenka ama wasiiru dowlaha ku habboon wasaaradda uu khibradda u leeyahay waxaan la yeeshay kulamo inta halka fadhida iyo in badan oo kale oo aan filaayo dadka aan baarnay inaan golaha u xulanno inay saddex boqol kor u dhaafayeen kuwo dalka gudihiisa joogo badnaa iyo kuwo badan oo dalka dibaddiisa aan ka wada hadlnay waxaan aad uga cudur daaranayaa intii jeclay inay golaha ka mid noqoto oo fursad u maasaabixin macnaheedu ma ahayn inaynan u qalmin macnaheedu ma ahayn inaysan karti u lahayn inay shaqadaa qabtaan laakiin inta la doonayo koobnay wakhtigoo aada u adkaa waxaa ilaahay sogon siiyey intaas inay noqoto intii nasiibka u heshay inay ummaddooda u shaqeeyaan
hadalka madaxweynaha ayaa laga dheehanayay inta uu ku mashquulsanaa soo xulista cadaadis uga imaanaya dhanka beelaha
runtii waxyaabaha tiradaas golaha wasiirada oo aan jeclaa inay intaan ka yaraadaan badiyey baahida dadka reer puntland qabaa'ilkooda ay u qabaan inay golaha ka dhex muuqdaan oo runtii aan aada uga xumahay in macnihii golo wasiira uu halis ku jiro oo i muuqatay meel laga dheehdo inuu qabiilkaasu halkaan halka degan yahay macnahaas waa macno halis ku ah mustaqbalka ee dowladnimada soomaaliya labaatan sano kadib in dadka reer puntland sidii dowladduba heshiisiina inay iska wada dhex arkaan in la doono runtii waa culays halis ku ah in bulshada puntland loo waxaa aada igu soo badbadatay kelmadda cadaaladda in wasiirada reeraha loo qaybiyo cadaaladda sidaa maaha cadaaladdu waa inay mujtamaca gaartaa shaqada ay u baahan yihiin serviska ay u baahan yihiin dadka u shaqaynaya inay si cadaalad ugu garsoonaan taasaa anigu arkaa inay cadaalad tahay laakiin golaha wasiirada in laga wada mid noqdo macnahaas waa macno khalad ku ah inay tahay cadaaladda sidaas waxaan boorinayaa dadka reer puntland inay dib u fiiriyaan shaqada wasiirnimada waxa ay tahay oo ah hay-adda fulinta ee u shaqaynaysa inta badan ee bulshada ah waxaa arkaysaan oo qorshahay ka mid ahaa inay wasiiru dowlayaashu ay yaraadaan ama aysan jirin laakiin waxaan ka maarmi waayey shakhsiyaad aan u arkay inay tahay asad ummaddan ay leedahay oo runtii wasaaradaha aan ku magacaabay badankooda ay khibrad dheeriya u leeyihiin oo runtii aniga waxaan qirayaa culays isimada iga qabsaday sanadkii ma jiri waxaan ku codsaday inay wakhti siiyaan oo ii daayaan inaan xusho aad baan u aqbala waana ku mahadinaya laakiin culays siyaasiyiinta iga qabsaday oo diidan inay gabdhuhu door yeeshaan ayaa isoo fuulay waan ka xumahay inay sidaa wax u dhacaan waxaan rajaynayaa puntland inay u guurto aragti siyaasadeed oo ka ballaaran midda maanta ay haysato soo magacaabista wasiiradan cusub ee puntland ayaa qaadatay wakhti ka badan marka loo eego xukuumadihii kala dambeeyey ee soo maray puntland laga soo bilaabo kun sagaal boqol sagaashan iyo sideeddii xilligii la aasaasay puntland nuux muuse birjeeb v o a garowe
galab wanaagsan dhegaystayaal ayaanu idin leenahay mar kale saraakiisha ugu sarraysa howlgalka amisom ee soomaaliya ayaa isku raacay howlgalla ka dhana al-shabaab oo loogu gogol xaarayo qolshaha kala guurka ee ku wareejinta amniga ciidamada soomaaliya marka amisom halkaasi ka baxdo taliyayaasha oo maalmihii lasoo dhaafay uu shir uga socday magaalada muqdisho ayaa maanta war-saxaafadeed ka soo saaray arrintaasi waxaana inoo soo koobaya war-saxaafadeedkaasi wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheere madaxdii goobta ka hadashay waxaa ka mid ahaa saymon malungo oo ah ergeyga gaarkaee madaxa guddiga midowda afrika ee arrimaha soomaaliya waxa uu sheegay in loo baahan yahay in la dhiirigeliyo in ciidanka amisom uu si sakow la shaqeeyo ciidanka qaranka ee soomaaliya
tani waa ruux cusub oo ah in aan dhiirigelinno wada shaqayntaas waa inaan ka dhignaa arrin la maarayn karo inta aan soomaaliya ku sugan nahay waa inaan qorshaynaa oo aan la shaqaynaa soomaalida islamarkaana aan abuurnaa oo aan kor u qaadnaa arrimaha kale ee wada shaqayneed ee dhinaca militariga aan la xiriirin si taasi ay awood noogu siiso in wejiga labaad ee howlgalkeenna aan uga dhigno mid kan ka duwan madaxdii kale iyaguna meesha ka hadlay waxaa ka mid ahaa lieutenant general tegibu yilma wundim hugan oo ah hogaamiyaha ciidanka amisom waxa uu sheegay inay lagama maarmaan tahay in ciidanka soomaalidu ay arrintan qayb ka noqdaan intent and our involvement in the CONOPS. What did the concern of the all the sector commanders at the same time all partners here dhibaatada dalka haysataa waxaa sidoo kale maarayn kara soomaalida waa in aan ka shaqaynaa in soomaalidu ay qayb ka noqdaan howlgalkan dhinaciisa major general charles tai gutay oo ah ku-xigeenka hoggaanka ciidanka amisom ee dhinaca howlgelinta iyo qorshaynta ayaa isaguna ka hadlay muhiimadda ay leedahay in madaxda ciidamadu ay wada shaqeeyaan si si buuxda loogu dhaqangeliyo aragtida cusub ee howlgelinta ciidanka
waxaan jeclahay inaan u sheego abbaanduulayaasha qaybaha in guusha howlgalka ay ku xidhan tahay wada shaqayntiinna waxa ay ku xidhan tahay taageerada aad siinaysaan madaxda ciidamada waxa ay ku xidhan tahay sidaad isu taageertaan guddiga cusub ee isku xidhka howlgallada milatari ee ciidanka amisom oo sannadkii hore la ansixiyey ayaa caddeeyey in dhaqdhaqaaqyada milatari lagu daro howlgallo xadidan oo lagu qaado ururka al-shabaab si looga saaro meelaha ay ku dhuumanayaan arrintaasi oo marxalada loo qaybinayo
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasina inoo soo koobayey
haatana ku soo dhowaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka waxaa isku soo dubiriday jamaal axmed cusmaan
aynu ku horrayno dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka taliska biliiska soomaaliyeed ayaa sheegay inay diyaariyeen ilaa iyo afar kun oo ciidamo biliis ah kuwaasoo tababaro dhowaan loo soo xidhay kana qayb qaadan doona sugidda ammaanka caasimadda soomaaliya ee muqdisho jenaraal bashiir cabdi maxamed ameeriko taliyaha ciidamada biliiska soomaaliyeed ayaa faahfaahin ka bixiyey ciidanka cusub ee tababarka loo soo xidhay waa ciidan loo tababaray amniga magaalada inay ka qayb qaataan waxaan rajaynayna inay wax weyn ka bedeli doonaan amniga magaalada waxaa loo kala qaybin doonaa toddobiyo tobanka degmo ee magaalada marka ciidankan waa ciidan sidaas ciidankan waa ciidan cusub waa ciidan aan si fiican betin loogu soo sameeyey lasoo baaray inaanay balwad lahayn inaanay mukhaadaraad isticmaalin inay nadiif yihiin inay dad ehludiina yihiin nidaam noocaasa shuurada noocaasa lagu socdo waa intii ka soo baxday w marka waxaan rajaynayaa ciidankan inayn ciidan u qalma inuu adeegaan ummadda soomaaliyeed
kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada boliiska soomaaliyeed genaraal bashiir cabdi maxamed americo oo v o eda toddobaadkan la hadlay qodobkaasi qaybaha dambe barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doonaa isla wararka boliiska soomaaliyeed ayaanu ku guda jirnaaye dhinaca kale ciidanka boliiska puntland ayaa waxa ay sheegeen inay rag u soo qabteen dilal dhowaan ka dhacay magaalada boosaaso oo uu ku jiro dilkii loo geystay madaxii shirkadda p n l ee dekadda boosaaso maamulayey bawl fermosa oo dhowaan lagu dilay magaalada boosaaso taliyaha ciidamada boliiska puntland generaal muxidiin axmed muuse ayaa isaguna v o a toddobaadkan la hadlay kontarkaas waxay u xiran yihiin baaris tuhun al-shabaab iyo daacish nimankii wax dilay marka aan qabanaynay waxay wateen eydhikaar jaamacadda boosaasa arday baan ahay buu yidhi kaasuu noo soo saaray marka uu noo soo saarayna waa fiirinay mise ma aha ja markaa xogtana waanu haysanay ninkii magaciisii goortuu noo sheegay waanu garanaba inuu ninkii dadkii wax dilay yahay kaasi waxa uu ahaa taliyaha ciidamada boliiska puntland genaraal muxiyidiin axmed muuse madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa toddobaadkan ugu baaqay inay saxsisho ilhaan cumar oo ah xubin ka tirsan aqalka hoose ee koongareeska mareykanka kadib markii ay isniintii raalgelin ka bixisay hadallo ay qortay oo loo arkayay inay dadka yuhuuddahi ka soo horjeedaan ciidamada amisom gaar ahaan kuwa ka socda burundi ayaa la filayaa in ay dhowaantan ka baxaan deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe deegaanada ay ka bixi doonaan waxaa ka mid ah cadalle iyo raagaceele ee dhinaca xeebta gobolka shabeellaha dhexe gudoomiyaha gobolkaasi shabeellaha dhexe axmed meyre makaraan ayaa waxa uu v o eeda u sheegay inay ka walaacsan yihiin ciidankaasi ka baxaya gobolka shabeellaha dhexe waa tahay aynu ku soo laabana dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horedhaca barnaamijka aba ku maqlayseen taliska ciidamada boliiska soomaaliyeed ayaa dhowaantan sheegay in ay ciidamo ilaayo afar kun gaaraya ay u diyaariyeen inay ka qayb qaataan xasilinta iyo nabadgelyada caasimadda soomaaliya ee muqdisho taliyaha boliiska soomaaliyeed genaraal bashiir cabdi maxamed ameerka ayaa sheegay in askartan cusub ee tababarka loo soo xiray yihiin dhallinyaro oo aan wax balwad ahna lahayn haddaba askartan cusub maxay kusoo kordhin karayaan ammaanka magaalada muqdisho arrimahaasi iyo qodobo kale waxaa la qaadaa dhigi doona maxamed xadar nuure maxamuud oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo muqdisho jooga ayuu barnaamijka marti ugu yahay maxamed askartan cusub ee taliyuhu sheegay inay yihiin kuwo dhallinyaro ah oo aan wax balwada lahayn maxay kusoo kordhin karaan nabadgelyada magaalada muqdisho maxaase loo arki karaa runta waxay tahay in yani akhlaaqda qofka shaksiga oo askarta u qaadanayaan marka laga soo tago dabcan waxaan ognahay in dowladda soomaaliya isku dayo badan oo ay samaysay haba ugu badnaadeen magaalada muqdisho mara kala duwan ba ciidamo ay soo diyaarisay masaakiina amniga magaalada wax looga qabanayo hase yeeshee waxaa umalaysaa in mar walbeeto ay suuragal noqonin micnihii inay wixii loosoo diyaariyey iyo sidii dowladda ay sheegaysay ay u hawlgalaan middaa marka waxaa umalaysaa in yani isku dayada ay dowladda sameynaysa ay qeyb ka tahay marka dabcan shaqada iyo waxa ay hadda dowladda sheegayso waxaa ka muhiimsan marka ay soo howlgalaan iyo iyo sida ay ay ay waxa ay sheeganayaan ay u qabtaan waa oran karaa wax positive iyo wax negative markaas ay yeelan karaa inkastoo lagu dhaliili karayo sidii la rabay inaysan wax u qabanin haddana marar badan baa dadka waxay ku ammaanaan waxyaabo fara badan oo ciidanku ay qabteen oo ay nabadgelyada ka qabteen taa markayna ka gudubno maxamed waxaa jirta in dhalinyaradani sida uu taliyuhu leeyahy waa dhalinyaro oo aan wax balwada lahayn inta badan askarta waxyaabaha lagu eedeeya ayaa kamid a balwada ama qaadka ama sigaarka marka arrinta maxaa loo fasiran karaa waa sax ciidamada dowladda sida ay u badan yihiin waxay aada u isticmaalaan balwaday leeyihiin balwadda marka waxay lumisaa wakti iyo iyo fursado ay maaragtay wax ku qaban lahaayeen tan haddii taa ay ka gaashaantaan oo dabcan ay noqdaan dad waxaas ka madax banan xaquuqda ay leeyihiin helaan markaade waxaa bulshada ka furaysaa in yani ay maaragtay wax badan ay soo siyaadin karaan aad buu mahadsan yahay maxamed xadar nuure maxamuud ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan kusoo gebgabaynaya tan iyo kulan dambe nabadgelyo
waagaag dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka oo inala socodsiinaya jamaal axmed cismaan haatanna ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira inoola socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waxaa wadajirnid kugu soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure falastiin dhambaalka ugu horeeya dhambaalka ugu horreeya waxaa naga soo gaaray waa hambalyo aroos waxaa diraya qadar saleebaan maxamed iyo siciid saleebaan maxamed iyo aamine aadan maxamed maxamed ciise maxamed ifraax cali maxamed siciid cali maxamed ibraahim ciise maxamed nimcaan jaamac maxamed maxamed cali caalin ugaas liibaan maxamed shirwac cabdi maxamed diiriye sabaad maxamed diriye iyo dhammaan reer maxamed diriyo isku duuban oo kala jooga daafaha caalamku waxay hambalyo aroos wacan ay hawada u marinayaan lamaanaha aan kala dhicin yurub axmed maxamed iyo seegeeda qaaliga ah cabdiwahaab saalax oo arooskooda uu ka dhacay magaalada burco gaar ahaana hoteelka goolis ducada iyo heesba waxay leeyihiin waa caasho iyo daanduray
waxaan leenahay arooskaasi allah ka dhigo kii ay kala kulmaan bashbashii barooqo eebano uu kala siiyo ubad qeyr qaba dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray aabba abuukar keenaan warsame iyo hooyo dahabo cabdulaahi sheekh cilmi iyo sumayo abuukar keenaan samiiro abuukar keenaan iyo bilaal abuukar keenaan iyo cali abuukar keenaan asla abuukar keenaan aasiya abuukar keenaan iyo hani cabdulaahi axmed waxaa dhammaantood ay jecel yihiin inay taanid u diraan isfahaan cabdulaahi axmed iyo haaruun cabdiraxmaan baaruud oo arooskoodu uu ka qabsoomay odawa canada waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara eebana heeda kala siiyo owlaad kheyr qabta aamin ayaa leedahay ibraahim markana bal heesta ugu horeysa noo soo qabo waxaan u soo qabanaynaa falastiin dhegeystayaasheenna idil heestaan kudhiggeedu yahay waxaa wadajir ugu luqeynaya axmed maxamed good shimbir iyo magool heestu ma tii ahayd baa ano abiyow
ysalaam falastiine waad garatay inaad heestaa ficnaa laheed
aniga toosaan buu heesaya adiga intay heesta socotaa hoos ka heesaysa
gaarka wadnaha haddaan suul runtidu ereba makenteene gaarka wadnaha haddaan suul runtidu ereba makenteene luu badane ammaan badane ubaxiyu dhun badane luu badane ammaan badane ubaxiyu dhun badane waxaan idile uumdaxira uumdaxira anigoo idile aroos kubra gara anigoo oridayda noqdo ubada dhala anigoo idile aroos kubra gara anigoo oridayda noqdo ubada dhala ilwaanu moroxe ilwaanu moroxe ilwaanu moroxe
Thank you.
warqadan imran waxay naga soo gaartay hooye qamaasho maxamed xasan barre iyo aaba bashiir cismaan kulan iyo siciide jaamaca gure iyo caruurteeda iyo faadumo bashiir cismaan sayid cali bashiir cismaan iyo cabdi iid bashiir cismaan iyo sacdiye bashiir cismaan iyo xasan bashiir cismaan iyo gaaro yuusuf maxamed iyo cawil daahir cismaan iyo xabse xasan gabayre iyo hooye sahra maxamed xasan dhammaan reer maxamed xasan iyo reer cismaan kulan waxay halkan hambalyo meher uga dirayaan weriye mahad bashiir cismaan mahad xilif iyo marwadiisa bay yidhaahdeen hoodo cumar xuseen oo meherkoodu uu ka dhacay magaalada caabudwaaq ducaduna waxay yidhaahdeen waa dhankeenu isku waaro ubad kheyr qaban kale hela ayaanu leenahay waa tahay waxaa dhambaal uu nooga yimid xariir maxamed cali iyo sayid garaad cabdulaahi iyo cawaale cabdiseed iyo shuuke aadan gurey iyo hane cabdicasiis iyo waxay yidhahdeen faadumo cabdinuur iyo xamdi abshir ciise iyo sakariye maxamed fuax cali iyo baxsan barqa talan xaawakiin aadan kulmiye aamine ifraax cabdi iyo cabdirashiid maxamed cumar xamda muuse saalax muxudiin beledka iyo ayaanle maxamed muxamed iyo maxamed jeekey iyo saxardiid xaashi ardaale iyo cabdiwahaab dayib sheekh jaamac dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan hargeysa boorama garowe gaalkacyo jabuuti iyo kenya waxayna hambalyo gaarsiinayaan cabdiraxmaan siciid maxamed iyo asme ismaaciil ow jaamac oo arooskooda uu ka qabsoomay hargeysa waxaanay leeyihiin isku waara weli caano gabri caano aamin ayaa leeda markana ah dhinacii heesaha anaa soo qabanaya ibraahino waa codkay banxariistii jannaha ka waraabiya fanaanka maxamed suleymaan tubaac heestuna waa heestii
tigadlo yadu ku taranto yadu ku taranto toddobaad xareertii toba gunaar manayaan uu soo tusmeeye toddobaad xareedii gunaar manayaan uu soo tusmeeye ti keliya hayde togashada indhaa nurka u taraysay qalbiga tabaye ti keliya hayde togashadaydha nurka u taraysay qalbiga tabaye rumiya waariyo laba midinto xal aheediyo laba dhagax buur iskiisii dardarada bulaalo dugutoos u soo baxay oo ubaxka ka taage rumiya waariyo mito caheediyo dhagax buur iskiisi dardarada bulaalo dugutoos soo baxay awbaxka ka taage qurux loogu taliyey anna waxaan ku taamaa salayna wadaagnaa aygatirashaba qurux loogu taliyey anna waxaan ku taamaa salayna wadaagnaa aygatiri caashaba kortoodii uu itulo jacaylkee tarkiisii gooye shashaanka tuure yaynu noqonin dadtoodii kuwii tula jacaylkee tarkiisii gooye shanshaanka tuure kinua sooso tashikaa walaayo taladii ahayno
tigaad iyo codkii maxamed sulaymaan haddaan taas kaga gudubno xaggii dhambaalada ayaan ku noqonaynaa warqadana ibraahim waxay naga soo gaartay cadar cabdulaahi sheekh cilmi iyo qoyskeeda iyo siciid kaynaan raaxa cabdulaahi sheekh cilmi iyo qoyskeeda haboon cabdulaahi sheekh cilmi iyo qoyskeeda iyo cabdi cabdulaahi sheekh cilmi iyo qoyskiisa iyo kaaha kaynaan iyo qoyskeeda racwi cabdi cagacadde iyo qoyskeeda dhammaan dadkaasoo kala jooga kanada sweden australia iyo germany waxay tahniyad u dirayaan ismahaan cabdulaahi axmed iyo haaruun cabdiraxmaan baaruud oo oroskoodu ka dhacay magaalada ottawa ee dalka kanada waxay leeyihiin noqda kuwii owlaad qeyrqaba kala hela farxadda adduunkana ku noolaada aamiin aamiin ayaanu leenahay waxaa noo baaqayaa habaryar aamino salaad qaasin iyo mahad ciidan cusmaan iyo nuur ciidan cusmaan iyo cabdulle ciidan cusmaan dahabe ciidan cusmaan iyo maryan ciidan cusmaan wardheer ciidan cusmaan calaso ciidan cusmaan iyo doctor cabdulaahi cusmaan uulow waxaana ay dhammaantood ah, taaniyad gaarsiinayaan xabeeb ciidan cusmaan iyo farxiye aadan cali oo wiil ugu dhashay magaalada beledweyne gaar ahaan xaafadda howlwadaag wiilkaasina waxaa loo bixiyey farxaan xabeeb waxaan dhegaystayaasheenna markana falastiin ay u soo qabanaynaa haygu nicin hanti la-aan derina laisla seexana waay
yaa ya maal waa la helaaye aan derin isla seexana waay Aygu-
codka macaan ee barnaxariistii jannaha ka waraabiyay yaasiin axmed dhigfeer
balweye maantana inaan heegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo way wadagalkeeni balweye maantana inaan heegan ugu jiro howlaha kalgacalkiyo way wadagalkeeni odiyo nasiibiyo ar allaana deegsaday odane amuuruhu ininoo hadhaagaan ininoo hadhaagaan odiyo nasiibiyo or allaana deegsaday odane amuuruhu ininoo hadhaagaan ininoo hadhaagaan nafta ku hibeeyo hoyga ku dhalataan midda raacayahay haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan nafta ku hibeeyo hoygaad ku dhalataan midda raacayahay haygu nicin hanti la'aan haygu nicin hanti la'aan xidhaalaha baqaar dadki lagu hantaa jira hasaaweenuna aduuye dhaxalkala halxigaa lahabaqaan warki lagu hantaa jira hasaaweenuna aduuye dhaxalkala cagalkaaga madashuna وقرابتي أنا أورار سنكوي وقنا وينا بالكاغا ماذا شونا وقرابتي أنا أورار سنكوي أيقول نعن أنتلان أيقول نعن أنتلان
waa tahay digfer iyo heestii haygu nicin hantila'aan dhambaalkan waxauu naga soo gaaray ibraahim hooye sacdiye maxamed nuur iyo aaba shariif xasan mooda moode iyo abaayo caasho shariif mooda moode iyo maryan shariif mooda moode iyo saamiye shariif mooda moode iyo wasiiro shariif mooda moode iyo khadiijo shariif moode iyo waxay yidhaahdeen cabduqaadir iyo waxay yidhaahdeen nuur shariif mooda moode iyo maxamuud shariif mooda moode iyo saalax shariif moode moode iyo ayaan shariif malkey iyo raxmo shariif malkey iyo xamdi amiin cali iyo farxiyo mustafa iyo safiyo shariif isaaq iyo umuur rihaam caddey iyo xasan iimaan deeq daahir nuur darajo iyo aadan maxamuud gaab iyo cabdalla macalin aadan iyo kamaal saylac iyo buulle jangow iyo sakariya shariif shukulow iyo cabdicasiis cabdaa iyo cabdicasiis xasan xuseen iyo maxamed ibraahim cali iyo kamaal cabdirasaaq geesdheere dhammaan dadkaasoo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay tahniyad farxad le u dirayaan boqorkiiyo boqoradda bay yidhaahdeen bakar shariif mooda mooda iyo faadumo macalin cali waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad qeyr qabana kala hela aamiin ayaanu raacinaynaa maxamed cumar axmed iyo cabdifataax cumar axmed iyo cabdicasiis cumar axmed iyo farxaan cumar axmed deeqa cumar axmed iyo nasre cumar axmed hane maxamuud cali iyo mustafa cabdulaahi xasan iyo leyle aadan cali iyo nuux maxamed axmed liibaan maxamed sharwac iyo xuseen maxamed guuled ugaas xasan bashiir saciid iyo cabdi xasan xuseen iyo axmed maxamed ibraahim ayaa wadajir dhambaalkan noogu soo diray waxayna jecel yihiin inay u hambaliyeeyaan nasteexa cumar axmed iyo cabdi axmed xuseen oo gabray ugu dhalatay muqdisho ducaduna waa dhankiina ay leeyihin falastiin noqootii soo barbaarta dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda ibraahim dhambaalka markan gacanteeda kusoo dhacay waxa uu naga soo gaaro hooye qamaasho maxamed xasan barre iyo aaba bashiir cismaan kulan iyo siciido jaamaca gure iyo caruurteeda iyo faadumo bashiir cismaan siid cali bashiir cismaan iyo cabdi iid bashiir cismaan iyo sacdiye bashiir cismaan iyo xasan bashiir cismaan gaare yuusuf maxamed iyo cawil daahir cismaan iyo xabse xasan gabayre iyo hooye sahre maxamed xasan dhammaan reer maxamed xasan iyo reer cismaan kulan waxay hambalyo meher u dirayaan mahad bashiir cismaan mahad xilif iyo marwadiisa hoodo cumar xuseen oo meherkooda uu ka dhacay caabud waaq isku waara ubad kheyr qaban kala hela ayay leeyihiin waa tahay dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray maxamed cabdishakuur cusmaan iyo cabdilatiif aadan iyo cabdinaasir aadan madgas iyo maxamed xaaji ibraahim aadan maxamed nuur iyo ciise cabdi xasan ciise jeeri iyo kamis faarax dadkaasi dhammaantood waxa ay kala joogaana dunida dacaladeeda waxaana jecel yihiin inay tahaniyad gaarsiiyaan abshir aadan maxamed oo ku magaca dheer abshir dalmar iyo waxay yidhahdeen xaawo cabdi aadan oo dhowaan isguursaday waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggeena waxaan leenahay arooskiina kala kulmaa nolol raaxa badan ee barhayda kale si ubad qarqaba markana ibraahim aan ku yeeranasan dhinacii heesaha maxaa noo haysaa waxaan dhegeystayaashana falastiin usoo qabanaynaa heesta xubbi waxaa wadajir ugu luqeeya maxamuud cabdulla jeeri iyo luul jeylaani
xaruntiisku taale
jikoodhana isku soo xidhaaya adna soo xarako adna soo xarako xukunkiisa yeele waxaan ka xisaabaye xabaal ma gasho xuuleyntii jannaa
xilladaan ku saartee xawaashana kaaga jiri waaye xilladaan ku saartee xawaashana kaaga jiri waaye
xaakinkeyga ku soo xoreeyey xasil iigu soo xaluuley
xalaal ma ahe xanaage iyo xooga la sheegtee xalaal ma ahe xanaage iyo xooga la sheegtee xamdiyo la
dhammaanka markana gacanteeda ku soo dhacay waxa uu naga soo gaaray hooya xaawo cali diiriye abba cabdiraxmaan baaruud iyo abti jenaraal cabdiqaadir cali diiriye subxaanyo iyo habrar fahme cali diiriye iyo habrar deeqa cali mire iyo qadre siyaad daqare iyo qoyskeeda iyo sahre maxamuud maxamed dhegahorey iyo qoyskeeda iyo dhammaan ehelkaiyo martidii kasoo qayb gashay bay yidhaahdeen arooska waxay tahniyad u dirayaan ismahaan cabdulaahi axmed iyo xaaruun cabdiraxmaan baaruud oo arooskooda uu ka dhacay magaalada ottawa ee dalka canada waxaanu leenahay isku waara ubad qeyr qabana kala hela aamiin aamiin dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya falastiin wuxuu naga soo gaaray aabe cali ibraahim xasan iyo hooyo daynabo macalin cabdiwahaab awow macalin cabdiwahaab cadey ibraahim xasan faadumo macalin maxamuud iyo kaltuumo macalin cabdiwahaab iyo sangaabo macalin cabdiwahaab yuusuf cali ibraahim cabdi maxamed nuur iyo fartuun mukhtaar cadow iyo malayko cali ibraahim maryamo cali ibraahim yuusuf cali ibraahim cabdulaahi cali ibraahim iyo sakaman cali ibraahim iyo dhammaan reer cali ibraahim maxamed nuur macalin maxamed kuule macalin iyo cali macalin cabdiwahaab cali joyn iyo ha ka tegana bay yidhahdeen kamaal cabdirasaaq gesdheer waxaanay jecel yihiin inay hambali gaarsiiyaan cabshiro xuseen iyo axmed cali ibraahim oo arooskoodu uu ka qabsoomay doolo waxaana ay leeyihiin isku waara aamin ayaan leenahay dhambaalka markana gacanteeda ugu dambeeya waa dhalasho waxa uu naga soo gaaraa nafise xirsi maxamuud iyo najmo xirsi maxamuud iyo axmed qadar xirsi maxamuud iyo fartuun axmed cali mire faa'ise axmed cali mire iyo cabdiraxmaan axmed cali mire iyo shukri xasan jaamac aamino sheekh maxamed iyo cumar xasan xaaji iyo cabdiqani cartan iyo farxaan xasan maxamuud maxamed xasan jaamac tarabi dadkan oo kala jooga dalka dibaddiisa waxa ay tahay niyad dhalasho oo farxad la ay u dirayaan bay yidhaahdeen aabe cabdirasaaq xirsi maxamuud iyo hooye cimraan axmed cali mire oo ay gabar ugu dhalatay magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud waxaa loo bixiyay bay yidhaahdeen sakiya sakiya soo barbaar noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin ayaanu leenahay heesta ugu dambaysana noo raaca wah wah waxaasaa jacaylahaya maxamed axmed iyo aamin cabdilaahi cododkooda macaan ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijkeena hambalyada ee heesaha ay wadajireen kugu soo jeedinayaan falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure intaan mar kale kulmi doono dhammaantiinba waxaanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo laylina waraaqi weydaaratee qays weydiisay arkay
wah wah waxaasaa jacayl qofba way heesaa ileen weelku waabo waynu kala fogaano miyaa ku waramay weli qofba way heesaa ileen weelku waabo waynu kala fogaano miyaa ku waramay weli
wah wah wah wabadiga
heestaasi waxaa u dambeysay barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxay nala socodsiinayay falastiin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daandure halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana dhinacii heesaha intaynaan jaleecin cabdixakiin maxamuud shirwacan ka codsado inuu xasuusiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa cabdixakiin mahadsanid madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo la geliyey qaranka maraykanka si uu uga maarmo in koongareska waddankan maraykanku ay ansixiyaan qadarka lacagta ee balaayinta doolara ee uu doonayo inuu ku dhiso derbiga lagu xidhayo xadka koonfureeda u dhexeeya maraykanka iyo mexico trump oo shir jaraa'id qabtay ayaa sheegay in xaaladda cakiran ay ka jirto xadka maraykanka iyo mexico islamarkaana ah in lala tacaalo ay lama horaan tahay madaxweyne trump waxaa kaloo uu intaasi raaciyey in mar hore ay madaxweyneyaal isaga ka horreeyey ay xaalado deg dega dalka geliyeen isaguna uu ka fursan waayey inuu tallaabadaasi qaado mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga ee ka soo jeeda xisbigaasi ee ku jira aqalka koongareeska ayaa si weyn uga horyimiyey go'aanka madaxweyne trump waxaanay ku eedeeyeen inuu abuurayo xaalad cakiran oo aan meesha oolin dhinaca kalena dadka reer nigeria ayaa saaka ku waabaristay war cusub oo ka soo baxay guddida doorashada ee dalkaasi kaasoo shaaca ka qaadaya in doorashada madaxtinimada ee dalkaasi dib loo dhigay ilaa toddobaadka dambe warkan ayaa ku soo beegmay saacado yar uun kadib inta aan la furin goobaha codbixinta iloo tallaabadanna ay la yaab ku noqotay dadka waddankaasi ee isku diyaarinaya codbixinta gudoomiyaha guddida madaxa bannaan ee doorashooyinka dalkaasi nigeria maxamed yakubo ayaa warbaahinta u sheegay in go'aankan uu ahaa mid aad ugu adkaa qaadashadiisu balse ay lagama maarmaan noqotay in dib loo dhigo doorashada si loo helo buu yidhi doorasho xoriyo xalaal ah oo si habsamiya uga qabsoonta waddankaasi nigeria
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwax oo qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa ina xasuusinayay haatana bashiir abikar oo dhinaca iskudubaridka inoo jooga wuxuu inoo diyaariyey heestii oo shamaad u qabanayo codka macaan ee khadra daahir cige
naftan naftan naftanka ogolee sahray waxa weeyaan in badan baad madaxaysaa u laxaysay usha maadu qaban bay tiri ula badan baanu haynaa malaa mid keliya maaha oshan iyo ula kala lagu anigana anigana qaybta ubaxa igu daa ubax baa sidaa kuula soo ordee maadiga aqbali idinkuna qaybtaa ula haya dabcan dhegaystayaal idaacadayda galabnimona intaasaan kusoo gabagabayn doonaa heestaasi khadra daahir cige waa anigoo cabdixakiin maxamuud shuruuca iyo weliba saare ciilan nuur iyo bashiir abikar iyo guud ahaan bahda v o idin leh nabadgelyo
chamado